أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati huod casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda soddon iyo shanaad ee suuradda ka mid ah waxaan ku dhex jirnay qisatu nuux calayhi salaatu wasalaam nuux iyo qoomkiisa wixii kala qabsaday siduu ugu kheyr miiray oo ugu daacadnimo fa falay iyo ayagu sida ay markaa yacnii macangegnimada iyo qallafsanaanta ay kula dhaqmeen ilaa cadaabkii la imaa w ay dhaheen isaguna uu leeyahay qaala inamaa yaأtiikum bihi اllahu in shaءa wamaa antum bimucjiziin aayaadkaasaan soo marnay marka alla wuxuu leeyahay am yaquuluuna am bal e ayaquuluuna ma waxay dhahayaan iftaraa wou abuurtay nuux hu waxa uu sheegayo oo uu diintii ilaahay xaggiisa xaggeeda oo uga qabraayo oo ugaga sheekaynayo wow been abuurtay qul waxaa tiraahdaa baa nuux lagu yidhi in iftaraytuhu haddaan been abuurtay aniga fa calaya aniga korkayga unbow ijraamii dembifalkayga oo ahaaday dembowgayga iyo dembifa iyo dembigayga ani korkayga unbow ahaaday wa ana aniguna beri-un waxaan ahay mid beri ka oo ka fog mimaa tujrimuuna min ijraamikum idinka dembowgiina iyo dembi falkiina anigu mid beri ka ah baan ahay sidaas ku dheh ayaa layihi aayaddan laba tafsiir baa ku jirta yaa loo jeedaa am yaquuluuna iftaraahu iftaraadaas faacilkeeda yaa waaye ma nebi moxamedaa laga wadaa ayay oo hadalka gaalada ay yidhaahdeen moxamed ayaa been abuurtay akhbaartan iyo qur-aanka waxa uu ka sheegayo miya mise waxay la socotaa nuux qisadiisii oo qowmu nuux ayaa nebiyu nebiyullaahi nuux ku dhahayo waxaan uu ilaahay xaggiisa ka sheegayo waa wuxuu isaga uun soo samaystay oo uu isagu ka been abuurtay waa laba tafsiir marka imaamu dabari abu jacfar dabari asaga hal tafsiir bisow sheegay kaas oo ah inuu yidhi aayaddan waxay kala dhex gashay qisadii nebiyullaahi nuux ayaa xagga hore ka jirta oo aan ka soo hadalnayba wa uuxiya ilaa nuuxina qisatu nuux baa lagu noqonaa aayaddan bis oo halkan soo dhex gashayna waxa lagaga hadlayo cidda marka la tilmaamayo waa quraysh cidda ay leeyihiin warkan iyo qur-aanka uu ku hadlay uu sheegayo iyo wou soo been abuurtay cidda ay dhahayaanna waa nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ibnu jariir isaga halkaas tafsiir uu sheegay bis oo wuxuu yidhi ictaradat hadihi alaaya bayna qisati nuux nuux qisadiisii bay soo kala dhex gashay aayaddan abu xayaan iyo culimo badan iyaguna waxay leeyihiin sida daahirka ah oo siyaaqana ku xoog badan aayaddan waxay daba socotaa oo ay ku nooc tahay qisadii hore u socotay macnuhuna marka waxa uu yahay qowmu nuux baa nebiyullaahi nuux waxay ku leeyihiin akhbaartan uu ka sheekeynayo uu diinta ka dhigaayo isagaa samaystay oo waa been abuurtay oo marka iftaraada faacilkeedu waa nuux hu damiirkaasuna wuxuu u noqonayaa maa akhbarahum can diin illaahi wuxuu nuux u sheegayo oo diin diinka alla ah kaasay dhahayaan isagaa soo dhoodhoobtayoo waa been ayb saasaadna mooda xagga siyaaqa marka loo kaco horay iyo gadaalba siyaaqa iyo sibaaqa labadaba inay nuux ku saabsan tahay unbaa ku yay aada ugu muuqataa am bal ee ayaquuluuna miyay dhahayaan iftaraa marka yaquuluunadaada waaa waxaa laga hadlayaa qoladii qowmu nuux oo gaalada ahayd am bal ee ayaquuluuna miyay dhahayaan iftaraa nuux iyo wuxuu uu abuurtay waa been abuuray hu waxa uu sheegayo oo uu diinka alle xaggiisa ka sheegayo isagii ayaa soo dhoodhoobtay oo wuu soo been abuurtay sidaa miyay leeyihiin qul waxaa tiraa nuuxow nabiyullaahi nuux baa la amra qul dheh in iftaraytu haddaan been abuurtay hu waxaan idiin sheegayo aniga fa calaya aniga korkayga unbuu ahaaday ijraamii aniga dembifalkayga inaan yacni dembowgayga iyo dembigayga ani unbuu dushayda yahay ayb facaaqibatu ijraamii dembigayga cirib dambeedkiisa calaya korkayga oo saasay ka dhigan tahay yuqaalu ajrama wa jarama hulaahi rubaaci labadaa laga bixiya wal-walu akharu waxaana badan ajrama in laga bixiyo oo masdarku ijraam uu ahaado waana sida hadda aayadda ay ku timid sidaasaa badan jaramana waa isla macno oo lagu keeni karaa dariidu cashiiratin wa rahiinu danbin bima jaramat yadii wa janaa lisaanii buu yihi ninkii shaacirka ah maa ayb anugu waxaan ahay cashiiradiisa miday erisay dembigiisa mid u xabisan bimaa jaramat yadii gacantaydu waxay kasbatay oy ku dambaawdayna ayaana u xiranahay uu leeyahay wa janaa lisaanii carabkaygana uu gurtay oo uu kasbaday macna bimaa jaramat marka jarama iyo ajrama labada waa lagu keeni karaa aayadus hadda waxay ku socotaa ajrama in lagu keeno waayo ifcaal waayo masderka hadda facalaya ijraamiy ayaa la yidhi qiraa'aadka shaadka qaarkood baa waxay leeyiin facalaya ajraami ajraami marka haddii la yidhaha waa jamcu jurmin waana waxyaabaha uu qofka kasbanaayo ee dembiga iyo waxyaabahaas ayb ibnu cabaas ana tafsiirka nuux in aayadda lagu wado ibnu cabaasaaba ku tegay nacam oo aayaddu inay nabiyullaahi nuux ka hadlayso qul waxaa tiraa nabi nuuxow in iftaraytu haddaan been abuuray hu waxaan idiin sheegayo fa calaya aniga korkayga unbow ijraamii dembawgaygu ou ahaaday dembigayga ani unbaa la ii haystaa oo idinku idinma khuseeyo wa ana aniguna beri-un ayaanaha mid beri ka ahoo ka fog mimaa tujrimuuna min ijraamikum idinka dembifalkiina anigu shaqo kuma lihiyo beri baan ka ahayo haddaad igu been abuurataan adinka unbaa la idin qabanayaa ani inaad been iga sheegtaan wa uxiya marka iftiraaga ayaa wuxuu u baahan yahay marka in aada loo dul istaago been abuuradkan qofku inuu ilaahiisa ku been abuurto dunuubta waaweynay ka mid tahay waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadibanna waa soo marnay marar badan marka ilaahay in lagu been abuurtana aaday khatar u tahay qofka bani aadamka intay u jirtaa marka inuu ilaahay ku been abuurto taasaa la rabaa inaan nolosheenna ku dabaqno on ogaano inaad rabbi ku been abuurato maxay kuu jirtaa adiga waxay kuu jirtaa inaad ilaahay diintiisa ka sheegto wax aan ka mid ahayn oo aad tiraahdid shareecadu arrintaas waa ku bannaan tahay wax dhiba male waa sunno waa waajib haddaad daldasho waxiina aadan ka haysanin qaala lahu qaala rasuuluhu midna aan laga haynin iyo asxaabta qofkaasi yaftari cala allahi ilaahay buu ku been abuurana walidalika suuratu lcaraaf waxaan kusoo marnay aayaddii ina aladiina ittakhaduu lcijla sayanaaluhum ghadabun min rabbihim wadilatun fi lxayaati اddunyaa wakadalika najzi lmuftariin abu qilaaba waa tuu yihi cabdullahi bn zayd aljarmi taabicigaas haadihi likuli mubtadic aayaddan waxay u taallaa qof walba oo diinta waxaan ka mid ahayn kusoo daro oo diin waaye dhaho iftiraagaas wakadalika najzi lmuftariin uu ku jiraa buu yiri ayb marka waxaa cajiib lead arkaysaa aad aada ula yaabaysaa runtii qofku dhahayo waxbaa la weydiinayaa waxaan ka warranaa laleeyahay masaladan ma bannaan tahay waxyaabaha ma waqtigan aan hadda bishaan ku jirno oo kale yaa la su-aalayaa ixtifaalaadkan ma bannaan yihiin markaasuu wuxuu leeyahay sax waayo rasuulka ma samaynin asxaabta ma samaynin quruuntii saddexda ahayd ee fadliga badneedeed nebigu ammaanayna ma samaynin laakiin culimmadii dambe waa isku khilaafeen waana bannaan tahay xukunkiisu waa jaa-is oo waa la samay karaa diinta adi maa qorqoraayo waxaad rabta maa iska darsanay haddiiba aan nebiguna qur-aan lagu haynin sunno lagu haynin rasuulkii sala allahu calayhi wasalam asaga bishaan cibaado uunan ku ku gooni yeelin haddana yacnii laysku raacsan yahay quruuntii saddexda ee nebigu yihi khayrunaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum inaynan samayninna laysku raacsan yahay sideed marka culummo dambaa isku khilaaf intooda badan jumhuuru ahlilcilmi culummadii dambe muta-akhiriinta waxay u badan yihiin laa ba'sa dhib ma laha sidaasi maxay noqonaya marka soo arrin halis ah maahan marka oo shareecadii ilaahay laga been abuuraayo miyaynan ahayn culimada muta-akhiriintee dambe ayagu ma ma xaqay uleeyihiin wax ay ka wada tageen dadkii hore inay diin ma ka dhigi karaanna ma ka dhigi karaan diinunaa wuxuu uga duwan yahay adyaantan baatilka ah wuxuu ku dhisan yahay laba asal yacni laba asal iyo laba farac labada asal waa alkitaab wassunna labadooda faracna waxa ay tahay ijmaaca iyo qiyaaska haddii saddexdii qarni ay mujmac ku ahaayeen inaan la samaynin waxaas leanna samayn la-aantooda waa waxay ku ijmaacsan yihiin tarki nacam ficil see gadaal looga keenaa marka in lala imaadaa diin ah see loo dhaha waxyaabahaas oo kale marka de qofku inuu aada isaga ilaaliyo waayo waa wax carabka ka fudud laakiin khatar ah oo ilaahayna uu yihi walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi اlkadib ayb iftiraagu marka dadka bidcada diinta ka dhigo wax aan diinka ilaahay ka mid ahayn waxa ay samaynayan waa iftiraa wax kale maaha cabdullahi bnu zayd aljarmina aayadda wakadalika najzi lmuftariin taasuu ku macneeyey ayb wauuxiya ilaa nuuxin anahu lan yu'mina min qowmika ila man qad aaman wa uuxiya waxaa loo waxyooday ilaa nuuxin nuux intii ka ah waxaa loo waxyooday annahu shaniye lan yu'mina ma rumayn doono yacni ma rumaynaayo min qowmika qoomkaaga xaal uu ka mid yahay ilaa man axad maahane qad aamana rumeeyey hadda ka hor rumeeye maa cid kale rumayn mayso falaa tabta-is ha tiiraanyooninoo ha murgin bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda darteed ha ku murgin ay yacni ahaanshahooda yafcaluuna inay samaynayaan bimaa kaanuu biladii kii sababtiisa ha ku murgin kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna ay yafcaluunahu inay samaynayeen ayb wa uuxiya waxaa loo waxyooday ilaa nuuxin nuux intii ka ah waxaa loo waxyooday annahu shaniye lan yu'mina rumayn maayo min qowmika qoomkaaga xaal uu ka mid yahay ilaa man axad maahane qad axadka oo qad aamana rumeeyey axad markaa yacni isaga rumeeyey oo hore u rumeeyey maahane cid kale rumayn mayso ayb ee falaa tabta-is ha tiiraanyooninoo ha murgin falaa tabtais tabta-is calaa wasni taftacil waayo min albu'si wa macnaahu lxusnu murugtaana laga waday ayb axad hore kuu rumeeyey maahane wax hadda kadib ku rumayn doono ma jiro falaa tabta-is ha tiiraanyooninoo ha murgin bimaa kii sababkii ha ku murgin kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay samaynayeen arrimahooda iyo wa ficiladooda wax murugayaynan kugu keenin oynan kugu ridin wasnac ilfulka biacyunina wa waxyina wasnac samey alfulka doonidii samayso doontii samey biacyuninaa bimar-an arkid xaalaad ku dheehan tahay mina annaga xaggeenna yani xaalaan annagoo ku arkayno arkideenna adoo ku dheehan oon ku arkayno doontii sameey wa waxyinaa waxyigeenna ku sameey aan kugu ilhaaminayno oon ku tusayno annaga walaa tukhaatibnii ha igala hadlin oo ha igala waramin fi ladiina kuwii dalamuu dulmiga falay ha igala waramin innahum iyagu maxaa yeelay muqraquuna kuwo la maashaynayo ayb marka markii nabiy llaahi nuux aayadda hore waxaa loo tilmaamay bis cid dambe inaynan kusoo kordhaynin intii rumaysay keliya unbaa yacnii ay ku koobnaanayaan markii sidaan uu ogaaday weeyaan marka uu nabiyullaahi nuux uu yidhi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaaran markii la ogeysiiyey cid dhanba ku rumayn maysa markii la yidhi kabacdi buu markaa uu markaa nebiyullaahi nuux uu habaarramay oo uu habaaray dadkii sidoo kale markii sidaa loo tilmaamay oo cid damboo rumaynaysa aynan jirin kala bixi iyo cadaabkii baa ilaahay ou la imaana cadaabkii marka intuunan imaanin baa nebiyullaahi nuux marka waxaa la amrayaa oo loo waxyoonayaa inuu doon sameeyo ayb marka allah wuxuu leeyahay wasnac samayna alfulka dooni sameey wasnac marka falaa tabta-isay ku cadfan tahay falaa tabta-is bimaa kaanuu yafcaluun waxay sameynayeen ha u murgin wasnac samey sana samey oo markaa waxay ku cadfan tahay falaa tabta-is ayb wasnac samey alfulka doonta samey doon samee biacyuninaa bimar an xaal aad tahay aragti mina annaga xaggeena aada uga sugan tahay ood uga dheehan tahay annagoo kuu jeedna samey macnaha bimar an minaa marka biacyuninaa waa xaalo waxaana laga macnaynaa annagoo ku arkayno aragtideenna ku sameey annagoo kuu jeedno ku fiirinayno doontaas samayso cid wax ku yeeli karta male ayb ama in la yidhaahdo wasnac sameey alfulka doontii sameey maxfuudan xaal aad tahay mid la ilaaliyey biacyuninaa lagu ilaaliyey indheheenna nagaa ku jeedno ayb marka bimar-an minaadaasaa ibnu cabaas laakiin laga haayaa bimar-an mina aragtideenna ku samey ayb marka indhihii baa la sheegay waayo indhaha waxbaa lagu arkaa mar haddii marka indheheenna ku samey laleeyahy annagoo kuu jeedno unbaa laga wadaa oo waxaani indhahayga ku samey haddaad tiraahdid macnaha anoo ku arkaayo sameey waa ayb arkidaas ilaahayna muxuu ka helaa nabiyullaahi nuux xifdi iyo kalaa-a in la ilaaliyo oo cadowgii laga ilaaliyo wixii ay suuro galaan waxyaabahaasuu ka helaya marka ayb biacyuninaa in la jamciyo acyuntana ma diideyso walitusnaca calaa caynii iyo waayo mufradka haddii la idaafeeyo jinsi unbaa laga faa-iideysanaa cadad ma ma laga faa-iideysto biacyuninaana waxaa acyun loo jamciyey damiirka loo idaafay rabo oo naada ah biacyuninaa maadaama naadu ay damiir jamaca ay tahay mudaafka in markaa lala yacni mloo munaasabeeyo isna la jamciyo ayb sida markuu muhane yahba loo jamciyo in tatuubaa ila llahi faqad sagat quluubukumaa baa leedahay marka acyun ee lafdigaani wax cadad loolama qasdaaye munaasabada oo mudaaf ileyga loo jamciyo darteed amaa ilaahay subxaanahu watacaala isaga laba indhood uu leeyahay oon indhaha makhluuqa shabihin waana min sifaati rabbina oo bukhaari kitaabkiisa kitaabu tawxiidka iyo waa kusoo qaadaan oo culimada marka yacni kitaabu sunna iyo kitaabu tawxiidka iyo waa kaga hadlaan sifatulcayn ilaahay inuu si il uu indho uu leeyahay laba indhood buuna leeyahay ibnu khuseyme iyo culimo badan waxay ka qaateen labada xadiidkii nebiga uu yihi sal l slam ina rabbakum laysa biacwara dajaal waa cawar rabbigiinna acwar ma aha acwar ma ahan haddii la yidhi laba indhow qabaa waay marka culimmadii horaa ka fahmey ibnu khuseyme iyo a'imadii waaweyneyd saasay ka fahmeen ayb sifadaana markaa indhaheenna iyo indho ilaahayna maba isshabihi karaan waayo annagu indhaheenna waa maxduud waxay arki karaan derbigan gadaashiisa waxa ah ma ujeedno ma arkayno indhahaaga kulama aada soo weynaato waa daciifayaan hoosay u soconayaan indho bani aadan bani indhahaagu adiga munaasab waxay u yihiin oo ay u qalmaan bani aadam indhaha ilaahayna daatada allay u qalantaa rabbi iyo iyo makhluuqna isku mid ma noqonayaan laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir intaas inaad uga hartaa lagaa rabaa marka biacyuninaa wasnac samey alfulka doontii samey biacyuninaa arkid xaggeenna ka ahaatay xaalaad ku dheehan tahay doontii ku samee wa waxyinaa waxyigeenna ku samey waxyigaanna waxaa loo jeeda ilhaam waayo nabiyullaahi nuux cid doon sameynaysa weligiis ma arkin meesha uu joogay meel hadda biyo ka dhow yihiin maynan ahayn doonna lamaba aqooninba qabla nuux calayhi salaatu wasalaam lama aqoonin marka ilaahay baa wuxuu leey waxyigeenna annagaa ku barayno kugu ilhaamineyne adigu amarka qaado sidii baa lagu ilhaamiyey marka doontii buu samays galay marka walaa tukhaatibnii ha igala waramin oo ha igala khitaabin oo ha igala hadlin fi ladiina kuwii sha'nigooda dalamuu dulmiga falay innahum iyagu muqraquuna kuwa la maashaynaya kuwaasi waa la xaaqaya waa la maashaynaya biyaha ayaa markaa lagu maashaynaya amarkiibuu marka qaatay wayasnacu wayasnacu nuux wuxuu sameynayey alfulka doontii buu sameynaa wa kullamaa in dhamo ama mar kasta oo mara ou maro calayhi isaga korkiisa mala-un jamaaco ay soo maraan jamaacada oo min qowmihi qowmkiisa ka mid ah sakiruu way ku jeesjeesayeen minhu isaga xaggiisay ku jeesjeesayeen oo waa ku jahli xugminayeen qaala waxau yidhi nabiyullaahi nuux in taskharuu haddaad jees-jeestaan minaa annaga xaggeenna aada ku jees-jeestaan fa innaa annaguna naskharu waan jees-jeesaynaa minkum idinkaan idinku jees-jeesaynaa kamaa sida taskharuuna aada u jees-jeesaysaan idinka ayb wayasnacu lfulka marka waa xikaayatu xaal xikaayatu xaalatin maadiya xaalad tagtay a lagaaga sheekeynay sidii marka waxaa laga dhigay mudaaric oo kale loola dhaqmay marka doontii sameey baa la yidhi ee doontii waaba sameeyey nabiyullaahi nuux ma ogtahay markaasaa waxaa la leeyahy doontii buu sameynayaa halkaanuu ka ridayaa saa yacni wax tegey baa laga sheekeynayaa ayaa yacni laga hadlaa xaalad xaalad maadiyo oo tagtay ayaa laga sheekeynaa waxaana la isticmaalaa mudaaric wadalika litakhayuli saamici ana nuuxan bisadadi alcamal adaa la rabaa maskaxdaada in la geliyo ood suuraysato inuu nuux sameynayaba doonta isla haddaba takhayulkaasaa maskaxdaada inay takhayusha la rabaa nabiyullaahi nuux dad waa la ogyahay inuusan hadda doonta sameyneynin inuu hore u samaystay oo sheekada dhammaatay waa macruuf wayasnacu wuxuu sameynayaa alfulka doontii buu sameynaa wa kullamaa mar kastoo mara ou maro calayhi isaga korkiisa mala-un koox ay soo maraan jamaaco mala-a oo min qowmihi nuux qowmkiisa ka mid ah sakhiruu waa ku dheeldheelayaan minhu isaga xaggiisay ku cayaarayaan oo waa ku jees-jeesayaan wa kullamaa marka jumladaani jumla xaaliya waa xagga icraabta waa fii maxalli nasbin waa jumlo oo xaali ah ayb wayasnacu lfulka ayb yay marka halkaas faacilka ku jiro yyyay xaalo ka tahay oo macnuhu marka waxay ka dhigan tahay walxaal annahu nuux kulamaa mara calayhi mala-un doontiiba ayuu sameynayaa isaga oo mar walbo ay jamaaco ay soo maraan min qowmihi kamida sakhiruu minhu ay ku jeesjeesayeen ayb caamilka kulamaa xaggee waayo marka hadda jumladu marka waa fii mowdici nasbin waa xaal faacilka yasnacu bayna xaalo ka tahay kullamaada lafteeda maadaama daraf nimo ay ku jirto caamilkii darafkaas xaggee waayo xagow ku xirmaa waxaa loo badan yahay sakhiruu minhu inuu ku xirmo oo macnuhu uu yahay wa kullamaa mar kasta oo mara ou maro calayhi isaga korkiisa mala-un ay soo maraan jamaacada oo min qowmihi nuux qowmkiisa ka mid a mar kastoo ay soo maraan sakhiruu waa ku jees-jeesayaan minhu isaga xaggiisa ayb marka haddaan sidaa ku wadno qaala in taskharuu jumla musta'nafa waay jumlo cusub ayay noqonay markaas wa qiila waxaa la yidhi wa kullamaa caamilka ay ku xirmayso qaalada damba waay sakhiruu minhuna waa sifo ayay mala-a kasay tahay ama bedel oo waxay noqonaya marka macnuhu wayasnacu lfulka buu sameynayay wa kullamaa mar kasta walxaali annahu isagu nuux kullamaa mar kastoo mara ou maro calayhi isaga korkiisa mala-un uu soo maro koox ay soo marto kooxda oo min qowmihi qowmkiisa ka mid ah kooxda oo sakhiruu ku jees-jeesaya minhu isaga ku jees-jeesayso ay soo marto qaala wuxuu dhahayay mar kasto wakullamaada qaalada marka lagu tacalujinaa tarkiibku sidaasuu noqonaa laakiin tarkiib adag oo qaliq ou ku yani culays oo ku jira qaar waxay leeyihiin yani sakhiruu minhu bedel waaye mara ayaa laga bedelaa waa baciid jiddan midaas lianna sakhira nooc oo muruurka ka mid a ma aha xataa takuuna bedela bacdin min kullin say u noqoto mara iyo sakirana wax oo hadda walaa huwa huwa mara sakira iyo mara ismaba laha marka bedelnimadu baciid jiddan w sida horaa marka u fiican wa kullamaa marka markaan sidaa leenahayna kullamaa caamilkeeda wax nooga xiran waxay tahay laqbadu ma dhammaanayso ilaa kullamaa caamilkeeda lasoo helo ayb wa kullamaa marka walxaal ayuu doonida sameynaya annahu nuux kullamaa in dhamo mar kasta oo mara uu maro calayhi isaga korkiisa mala-un jamaaco ay soo maraan jamaacada oo min qowmihi qowmkiisa ka mid ah sakhiruu way ku jees jeesayeen mar walbau soo maro ay soo maraan minhu isaga xaggiisay ku jees jeesayeen waa ku dheeldheelayeen qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux marka jees jeeskaasi muxuu ahaa mufasiriintu waxay leeyihiin waxay dhihi jireen siduu nebinimo iyo rasuulnimo oo u sheeganayay faryaamuu isku bedelay waa kaas waxoogaa inay wax si ka yihiin ilaahay ka cabsada allah isoo diray rasuulan ahay siduu u lahaa haddana waa kan alwaaxiyo musbaar buu garaaca yani ma waa shay maasikaa bay leeyihin wax isdiidaayana maaha labadaasba hadda waayo nabiyullaahi zakariya najaaru ahaa kaana zakariyaa-u najaaran najaarnimadu shaqo waaye nebinimada ma diideysa ee risaalada maogta iyagaa dad marka wareersan ah marka ma jahligooday ku tuseen qaar kale waxay leeyihiin sukriyada jees-jeesku waxay uga waxuu ka imaanayay wax aynan aqooninuu samaynayo ka-annahu marka waxay moodayaan inuu iska cayaarahayn adduunyadana marka qofku shayga adiga fii xuduudi cilmika inaad dadka mar walbo intaad taqaano keliya adduunyadu ma aha waxaa laga yaabaa waayo aragnimadaada inay yar tahay waxaad aragta iska kooban yihiin macnaheedu wixii aanan arkin wax jira ma aha waxaanan arkin waa radinayaa wax jira ma aha sax ma aha iyaga doon waxba kama yaqaanaan wuxuu u samaysanaya ma oga jahligooday ku tuseen marka inay jees-jeesaan oo yidhaahdaan waxaan weyn ou samaynayo xaggee u socdaan haddaadan idinka macnaa hadday haddaynan iyagu garanaynin maahan in qofkaanu qaldan yahay wax sameynaya moogteena ayb tan saddexaad waxaa kaloo la yidhaahdaa waxay ugu jaas-jaaska waxa keenaya waxay tahay meel aan biyo iyo bad iyo midna aan ka agdhoweynoo doon u samaysana midkaas dambe laaka xooga fog yahay waayo dadku doon maba la aqooninba waagaas doonta in biyo lagu dhex maro iyo ma la aqoonin allaahuma in la yidhaahdo markay weydiiyaan oo yidhaahdaan maxaad u samaynaya doontan biyaa imaanaya biyahaasaan uga badbaadayaa markaasay ku qoslaayeen aawo biyay leeyihin saddexdoodaba waxay ku tuseen sakhaafatuhum wa qilatu cuquulihim caqli yaraantooda iyo dabaalnimadooda ayay ku tuseen waa maroo waxaynan aqooninay ku ceebeynayaan mar labaad najaarnimo iyo farsamay risaalada ku inkirayaan oy ku diidayaan mar saddexaadna waxay tahay markuu isagu wax u sheegay biyo ma imaanayaan biyo ma imaanayaan taxakum waayo adoo iskama dhihi kartid hadda hadday meeshaani qallalan tahay macnaheed weligeed biyo ma imaanayaan maahan yacni wax macno ku dhisan maahan taas ayb qaala waxa uu yidhi in taskharuu haddaad jees-jeestaan minaa annaga aan nagu jees-jeestaan fa innaa anagu naskharu waan jees-jeesaynaa minkum idinka ayaan idinku jees-jeesaynaa kamaa taskharuuna sidaad u jees-jeesaysaan oo kale hadda kaafkan marka haddii litash macnaa tashbiih haddii laga dhigo macnaha waxay tahay kamaa taskharuuna fi sababi albaacihi cala sukri yacni alkaafu litashbiihi fi sababi albaacihi cala sukriyati wain kaana bayna sababayni bownun inkastoo labada sababoo jees-jeesku ay kala duwan tahay haddana saad idinku noogu jees-jeesaysaanaan idinkaga argoosa doonaa annagana waa idinku jees-jeesi doonaa yacni marka jees-jeeska waxa keenaayo yacni sababtaa layskaga shabaha sababtu marka layskaga shabahaana macno ahaan waa kala duwanaa kartaa oo qoladan sababtooda nabiyullaahi nuux iyo waa sabab sax ah kuwan sababtooduna waa sabab aan sax ahayn waayo ninkii aada soo joogsa ka waaysay ood si walba wax ugu sheegtay oo soo joog aad ka weysay markaad aragta isagoo xumaantii uu sameynayo abaalmarinteedii dhex taagan qofku waa ku qoslayaa qosolkaasina fii maxallihi waay booskiisu waa joogaa maogtahay qaar waxay leeyihiin marka fa inaa naskharu minkum maalinta qiyaamaha laga wada haddii kaafka laga dhiga tacliil waa tafsiira isagana saas ahe fa inaa anagu naskharu minkum idinkaan idinku jees jeesaynaa kamaa taskharuuna liajli sukhriyatikum jees jeeskiina dartiis jees-jeeskii aada nagu soo jees-jeesteen darteed baan annagu idinkugu jees-jeesaynaa marka jees-jeeskan nabiyullaahi nuux waa cilaysan yahay waa mucallal waa sababaysan yahay laakiin kuwaan kooda ma sababaysna marka jees-jeesku markuu sababaysan yahay gar uu ku taagan yahayna wax saxa waana kaafka marka litacliilna waa laga laqbay karaa oo markaas maadu masderiyo waaye kaafka tashbiihna waa laga laqbeyn karaayo ka sukhriyatikum jees-jeeskiina oo kale laakiin sababtaa kala duwan markaas ke baa keenayso fa sawfa mar dambe jeer dambe ayaa taclamuuna aada ogaaneysaan man ayaad ogaanaysaan ayaad garanaysaan axadka ya-tii oo u imaan doono hi isaga cadaabun cadaab oo u imaan doono cadaabka oo yuqsiihi dulleynayo wayaxilu uu ku waajibayo calayhi isaga korkiisa cadaabun cadaab uu ku waajibayo dushiisa uu ku degayo cadaabka oo muqiimun negi ah ayb fa sawfa jeer dambe ama mar dambe ayaa taclamuuna aada ogaan doontaan ood garan doontaan man ya'tiihi taclamuuna haddii laga dhigo bimacnaa tacrifuuna cilmu cirfaan haddii laga dhigo manna mawsuulo laga dhigo ismigan manta mawsuulada waa mafcuulu bihigii fasawfa taclamuuna fasawfa taclamuuna man ay tacrifuuna man ya'tii waa aqoonsan doontaan ayb haddii taclamuunada laga dhigo cilmi oo yacni qalbi ah cilmi yacni calimada oo marka qalbiyada laba waxay qaadataa laba mafcuul bay u baahan tahay labadii mafcuul marka maxaa noqonaya markaas manta ayaa waxaan ka laqbeynaynaa istifhaam oo marka macnuhu muxuu noqonayaa fa sawfa mar dambe ayaa taclamuuna aada ogaan doontaan ood ku ogaan doontaan man kuma yacni kumaa ya-tii oo u imaanayaa hi isaga cadaabun cadaab oo u imaanaya annaga adinka cadaabka oo yuqsiihi ihaaneeyo oo dulleeyo yo u imaan doonaa naga idinka ayb marka manta istifhaamiyaa laga dhigaa istifhaamkaas marka jum iyo jumlada isaga man manti marka waa mubtado waaye jumladaa dambe jumla khabariyay noqone lafdiga marka meeshii mubtado iyo khabar baa yaallo istifhaamka ayaa tacliiq keenay istifhaamkaa tacliiq keenay maxalan marka mubtadaha iyo khabarkaa fii maxali nasbin wuxuu degayaa marka labada mafcuul ee calima isagaasaa noqonayo waa sida ugu nabadgeliyada badan taclamuuna markay laba mafcuul u baahato manta istifhaamiye in laga dhigo jumlada istifhaamku galayna yacni lagaga xiray camalka calimada camalkeeda lagaga xiray xagga lafdiga laakiin maxalku waa baaqi oo labadii mafcuulee calima meeshaasi yaallaan ama haddii la yidhaha taclamuuna laga dhigaa yacni cilmi qalbi ah calimadii qalbiyada ahayd aa laga dhigaa mantana mawsuula ay ahaanay haddii la yidhaahdo mafcuulkii labaad in muqadar laga dhigaa loo baahana waa maxduuf muqadara in la yidhaahdo sidaasna ma fiicna waayo calimadan oo qalbiyada ah ee labadeeda mafcuul asalka maxay ahaa jireen mubtaday khabaray ahaayeen khabarkii in la gooyana marka yacni cumdow ahay khabarka inuu iska go-o markaas xaalad saan oo kale inuu go-o sax ma aha oo jaado ma aha marka inkastoo ibnu cadiya uu yidhi mafcuul labaadaa la qadara mafcuulka haaniga waa muqadar haddana waa lagu diiday nacam maadaama aslan mubtaday khabar ay ahaayeen kan marka in la yidhaahdo wii waxaa la gooyey mafcuulkii labaadaa saas u go-aayo calaa haadaa sax ma noqonaysuu leeyahay marka calaa kullin labada hore uun in lagu socdo tan horaanna weliba dhib yaroon ku soconayna taclamuuna bimacnaa tacrifuunan ka laqbaynayna fa sawfa jeer dambe ama mar dambe ayaa taclamuuna ay tacrifuuna aada aqoonsan doontaan man baad aqoonsanaysaan ood garanaysaan axadka alladii kii ya-tii oo u imaan doono hi isaga cadaabun cadaab oo u imaan doono cadaabka oo yuqsiihi dullaynayo o ihaanaynayo wayaxillu oo ku waajibayo calayhi isaga korkiisa cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimun negi ah cadaab negi ah kuu ku waajibayana waad ogaan doontaan ayb xataa idaa jaa amrunaa wafaara tannuuru qul naxmil fiiha min kulli zawjayn itnayn xataa idaa jaa-a doontii buu sameynayay ilaa an jaa-a ilaa uu yimid amrunaa annaga amarkeenna uu yimid wafaara ou burqaday adtannuuru tinaarkii godkii dabka hoggii ama godkii dabka oo tina tinaarkii ou burqaday bilmaa-i biyo uu la burqaday qulnaa waxaanu nidhi ixmil qaad oo xambaar fiihaa doonta dhexdeeda ku xambaar oo ku qaad min kullin yacni mid kastaa yacni xaggiisa xambaar oo ka qaad zawjayni laba ka qaad labo lamaane yani zawjayni lamaane qaad lamaanaha oo ithnayni laba ah waa nacti tawkiid ah wa ahlaka ehelkaagana xambaar oo qaad ilaa man axad maahne sabaqa uu dhaqay oo hormaray calayhi isaga korkiisa alqowlu qowlkii yacni inuunan badbaadaynin oo gaalnimo inuu ku aakhirto qofkii hore loogu qoray maahane oo ehelkaaga ka mida iyo waman qaad aamana rumeeyeyna xambaar oo doontii ku qaad wamaa aamana ma rumaynin macahu isaga la jirkiisa xaal ay yihiin ilaa qaliilun wax yar maahane aada u yar maaha wax kale ma aynan rumaynin xataa idaa jaa xataa iyo idaa markay israacaan ilaa an waay ilaa an ilaa an haayay ku tuseen haayada marka waxaa la rabaa in la fahmo marka haayo aada iska leedahay xataada waa haayo markaad ku macnaynayso haayada waxa ay u tahay waxay ay u tahay waxay haayo u tahay marka doon samayntii wayasnacu lfulka soo lama dhihin doontiiba waday waa samaynayo soo u samaynayo ilaa halaagii oo imaado marka xataadaani marka waa haayatun li wayasnacu lfulka suncidaas doonidii buu sameynayey xataa idaa jaa-a ilaa an jaa-a ilaa uu ka yimid amrunaa annaga amarkeenna uu ka yimid amarkeennii uu yimid cadaabkii waay wafaara uu burqaday adtannuuru tinaarkiina uu burqaday oo biyo ay ka burqadeen adtannuur waa isku khilaafeen ilaa afar tafsiir meelahaasaa la geliyey tannuur bimacnaa wajhu lardi dhulka korkiisa waa la waa la dhahaa tannuur cikrimo iyo zuhri waxay yidhaahdeen huwa wajhu lardi waa dhulka kore oo nabiy llaahi nuux baa waxaa lagu yidhi haddaad dhulka biyo ku aragto doontaada kor calaamad waayo marka oo biyihii marka dhulkay kasoo burqanayaan markaad ba aragto doontii fuul ayib tafsiir sidaas waayo wafaara tannuuru adtannuuru bimacnaa tanwiirna waa laga macneeyaayo ay dalaca alfajru waagu marku bariyo waayo wa nuuru wa nuuru subxi subaxa iftiinkiisu markuu soo baxo cali bn abi aalib radia allahu canhu baa laga wariyey kaas isagana wafaara tannuuru wafaara ou caddaado macnaha u burqado ou yacni ou iftiimo atannuuru yacni waagi waagu ou soo baxo iftiimo waagu waa tafsiir marka labaad isagana tafsiirka saddexaad atannuur waxaa laga wadaa godka dabka lagu dhex shido oo muufada iyo waxaa lagu dubto oo af soomaaliguna dadka tinaaran dhahna anaga tinaarkana waa laga macneeya tanuur waa tinaarki waa iska carabi tinaarkaas marka imaamu dabari kaasuu doortay isaga macnaha saddexaad oo wuxuu yihi luqada carabiga tanuur marka la yidhaahdo waxa keliya oo dihniga usoo degdegayo daahir ku tahay waa godkaas oo dabka uu hoosta uga jiro oo muufada iyo waxaa lagu dubtay iyo rootiga macnaha saddexaadu isagu marka uu doortay alimaamu ibnu jariir waana kan markaa loo badan yahay ayb adugu marka macaani noocaaso marka waxaa kaloo tanuurka lagu fasiraa saddexdaas macnaa ugu ugu badan calaa wajhi wajhu lardi godka iyo tanwiiru lfajri saddexdaa macnaa kan marka godka in laga wado dabka ayaana loo badan yahay macnuhuna waxay tahay god kastoo tinaarka tinaar meel biyo ka ag dhow yihiin ma aha god marka inta la qodo oo la shido oo meesha muufada iyo lagu dubto iyo biyo iskuma ag dhowa haddaad aragta marka godkaas oo biyo kasoo burqanayaan calaamad weyn oo culus waayo ogow halaagii waa yimid waay marka ayb wafaara ou burqado marka atanuuru tinaarkii bilmaa-i biyo ou lasoo burqado oo meeshii dabka iyo muufada godkii lagu samaysanayay biyo ay kasoo burqadaan ayb ilaa amarkeeni uu ka yimaado wafaara tanuur qulnaa waxaanu niri marka idaada jawaabteedii qulnaa waxaanu niri ixmil xambaar xataa idaa jaa amrunaa ilaa an jaa amrunaa buu samaynayey wafaara ou burqaday attanuuru qulnaa waxaanu niri ixmil qaad oo xambaar fiihaa doonta dhexdeeda ku xambaar marka ixmil ayaa fiihaa lagu ayay ku tallawday marka ixmil fiihaa tadmiin baa ku jira ay adkil geli waayo fiihaa doonta dhexdeeda geli saas aanay ka dhigan tahay min kullin xarafkan laba qira'a la aqriyay min kullin zawjayn ithnayn marka min kullin haddii qiraa'adan la aqriya xafs can caasim macnuhu wuxuu noqonayaa qulnaa waxaanu niri ixmil xambaar oo qaad fiihaa yacni doonta dhexdeeda geliyoo ku xambaar min kullin mid kastaa shay kastaa xaggiisa ku xambaar oo ku yacni waxaad ka qaaddaa ood ka xambaartaa zawjayni lamaane zawjayni marka waa mafcuulu bi ixmil mafcuulkeedi zawjayni lamaane lamaanaha oo ithnayni laba ah marka lamaane awalba labay ahaayeene maxaa loo leeyahay ithnayni ithnayni waa nacti oo tawkiid macnihiisu uu yahay laba laba ka qaadna marka waxaa laga wadaa dakar iyo untha xayawaanaadkii markaasi aynan u tafiir go-in mid walba marka lab iyo dhadig ayaa laga soo qaadaya si haddana ay u tarmaan dabcan lee wixii dhammaa doontii iyo lama saari kara moogteen ayb sidaas marka waa macno sida kale qul naxmil fiiha min kulli zawjayni qulnaa waxaanu niri ixmil qaad oo geli fiihaa doonta dhexdeeda min kulli zawjayni lamaane dhammaantiis xaggiisa ithnayni laba ka geli waayo markaas nacam ayb waxay soo idaafaysantaha waana qira'at ljumhuur sidaas waay waahlaka ehelkaagana xambaar oo qaad ilaa man axad maahane sabaqa ou hormaray caleyhi korkiisa alqowlu ou ka hormaray qowlka ilaa ciddii marka qowlkii alle ee inaan la inaynan badbaadin oy gaalnimo ku dhimato kuwii hore loogu qoray oo qowlkaa uu ka hormaray maaha korkooda uu ku dhaqay iyo waman axad aamana rumeeyey ku qaad doonida ku xambaaro waman axad aamana waa ehelkay ku cadfan tahay iyo ehelkiibaa marka waxaa laga soo reeba kuwii gaalnimada loo qoray kuwaas mayaa la yidhi ayakan waman aamana wamanna qaad aamana rumeeyey wamaa aamana ma rumaynin macahu isaga la jirkii xaaleeyihiin ilaa qaliilun wax yar ma ahan wax yar unbaa ka rumaysay marka dacwadiisuna sagaal boqol iyo konton sanay ahayd ma khasaarin dacwadiisu khasaarana ma ahayn isaga waa dadaalay wixii loo diray dadkan iyo tiradooda ilaahay unbaa ku shaqale taas wa qaala arkabuu fiiha bismi illaahi majreeha wa mursaaha ina rabbii lagafuuru raxiim wa qaala waxa uu yihi nabiyullaahi wa qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi nuux irkabuu kora fiihaa doonida dhexdeeda kora yacni gala waa ay udkhuluu gala fiihaa doonta dhexdeeda gala bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaa mu ayaa majareehaa jaryuhaa socodkeedu ou ahaaday ou ku ahaaday wa mursaahaa wa irsaa'uhaa saldhigashadeeduna bismi illaahi buu ku ahaaday ina rabbii rabbigay lagafuurun weeyaan mid dembi dhaafid badan raxiimun oo naxariis badan marka bismi illaahi iyo majreehaa xarafkan marka majreehaana waa la aqriyay mujreehaana waa la aqriyay majreeha marka la aqriyay iyo mujreeha marka la aqriyay jara iyo ajraa unbaa laga kala bixiyey jara masdarkeeda waa jaryan ajraa marka la yihaahdana ijraa-an waa marka jaryuhaa ijraa-uhaa ayaa masdar ahaan marka loo loo laga dhigaa marka bismi illaahi waa khabar oo limubtada mubtaduhuna marka waa dambeeyaa oo majreeha iyo wamurs majreeha waa mub waa mubtadihi marka wa qaala waxau yihi nabiyullaahi nuux irkabuu kora oo gala fiihaa doonta dhexdeeda gala bismi illaahi yacni majreehaa jaryuhaa doonta socod socoshadeeda wa mursahaa wa irsaa'uhaa saldhigashadeedu bismi illaahi buu ku ahaaday waa bismi illaahi bismi illaahi bay ku soconee bismi illaahi bay ku saldhiganee markii la koro bismi illaahi buu leey waa dhaqaaqey inay istaagto markau rabana bismi illaahi buu dhahaya waa istaagay ayb marka majreehaa iyo wa mursaahaa masdaran ka macnayna markaa ugu jaryuhaa wa irsaa'uhaa haddaad mujreehaa akrisana ijraa-uhaa wa irsaa'uhaa marka wa mursaahaa yacni waa meesha doonta ay saldhiganaysay baroosinka ku xiranayso doomuhu marka ba markay ama maraakiibta markay yimaadaan baroosinkay xiranayaan soo maha markay dekeda imaadaan walidaalika dekadaha maxaa lagu magacaaba luqada carabiga maraasiya la yihahda almaraasi waa dekadaha laga wadaa dekadaha mawaanina waa la yihaha maraasina waa la yihaha maraasi marka maxaa loo leeyahay doomaha baroosinkooda ku xirto say u socotay halkaasay baroosinka ku xiranaysaa marka saldhigashadeeda wey waxaa kaloo bannaan bismi illaahi in xaalo la la xaaleeyo ayb majreehaa iyo wamursaahaana daraf laga dhiga marka ay irkabuu kora fiihaa gala macnaha fiihaa doonta dhexdeeda gala bismi illaahi musamiina xaal aad tihiin kuwa magacaabaya magaca ilaahay sheegaayo bismi illaahi xaal aad magaca alla ku dheehan tihiin majreehaa yacni socoshadeeda yacni makaanu socoshadeeda iyo wa mursaahaa iyo saldhigasha makaanu saldhigashadeedaba ayb oo markaa yacni majreehaa iyo wa mursaahaa markaa iska daraf ay irkabuu fiiha musamiina mawdica jariyaani jarayaaniha wa rusuuliha meeshay ku soconayso iyo meesha ay ku saldhiganaysaba yacni idinkoo ilaahay magacaabayo bismi illaahi dhahayo ku fuula ayb sida horaas aada u yar fudud wujuuh kalena waa jiraan ina rabbii rabbigay lagafuurun ku dhaafid badan waa dembi dhaafid badan raxiimun naxariis badan meeshaas marka culimmada waxay dhaheen waxaa laga qaadanaa shay kastoo marka la bilaabay bismi illaahi in lagu bilaabo nabiyullaahi nuux marka wuxuu leey bismi illaahi ku kora doonta marka cunnada la cunaayo marka walidaalika sunnada waxay marka cuntada la cunaayo marka wax la cabaayo qofku markuu haweentiisa uu jimaacayo xataa bisinka alle bismi yacni xaalad marka aada gelaysid ood bilaabaysa bisinka in loo qabsado bismi illaahi la yihaaha culimada marka aayadan meelaha ay ka qaateen waa ku jirtaa ayb marka bismi illaahi ba ayaa lagu korayaa sunnada nebigana de waxay ku dartay allahu akbar allahu akbar allahu akbar subxaana aladii sakhara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun iyo ducooyinka safarkee allahuma inaa nasaluka fi safarina hada lbira wtaqwa wamin alcamali ma tarda ila akhirihi allahuma hawin calayna safarana hada wadwi cana bucdahu allahuma anta saaxibu fi safari walkhaliifatu fi lahli waxyaabahaas oo dhan meelo kalean ugu tegi doonaa in sha allahu tacaala ayb oo marka bisinkii iyo in lagu bilaabo ina rabbii rabbigay lagafuurun ku dembi dhaafid badan waa raxiimu naxariis badan wahiya tajrii bihim marka waqaaladaasna nuux in loo celiyana waa jirtaa waqaala allah wuxuu yidhi linuuxinba wuxuu ku yidhi irkabu iyo qowmihi irkabuu fiiha sidaasna waa la dhahay wahiya tajrii bihim fii mawjin kaljibaali wanaadaa nuuxun ibnahu wakana fii maczilin yaa bunaya rkam macanaa walaa takun maca alkaafiriin wahiya doontii tajrii way soconaysay bihim iyagay la soconaysay fii mawjin hir dhexdiis ayay kula soconaysay hirka oo kal jibaali buuro oo kale ah wanaadaa waxaa dhawaaqay nuuxun nuux ayaa dhawaaqay ibnahu wiilkiisiibuu u dhawaaqay wa kaana wuxuuna ahaa walxaal qad kaana ou ahaa wiilkiisana fii maczilin makaanu fogaansho meel xoogaa ka fog oo ka dheer na uu ahaaday muxuu ku dhawaaqay marka tafsiirkii waa ka nidaha tafsiirkiisa yaa bunaya wiilkaygiiow wiilyarowgaygow irkab fuul macanaa annaga nala soo fuul walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina gaalada macooda ha ahaanin qaala wuxuu yidhi wiilkii nebiyullaahi nuux sa-aawii waxaan u dunmi doonaa ilaa jabalin buur intii ka abaangeli doonaa oon u dunmayaa dheer buur weyn jabalka oo yacsimunii iga celinaya min almaa-i biyaha iga celinaya iga dhowraya qaala wuxuu yidhi nuux nebiyullaahi nuux laa caasima ku celinaayo alyawma maanta min amrillaahi ilaahay amarkiisa ku celiyaa mma yacnii mawjuudun ma ahaanin ku jira ma ahaanin ku celiyo amarka alla maanta ma ahaanin ilaa man raxima laakiin lagu noqoye man raxima man qofkii raxima alla oo u naxariisto hu mankaba oo u naxariisto fa huwa macsuumun isagaa mid la dhowray ah kaasaa dhowran waxaala waxaa kala teeday beynahumaa dhexdooda almawju baa kala teeday hirki ayaa kala teeday dhexdooda fa kaana wuxuu ahaaday huwa isagu min almuqraqiina kuwa la maasheeyey uu ka mid ahaaday wahiya doonidii tajrii way soconaysay bihim iyagay la soconaysay fii mawjin marka bihimtaas tajriidan isaga tacalujinayna sida fudud waxaa kaloo la dhihi karaa wahiya doonidii tajrii way dureereysay oo waa soconaysay bihim multabisatan ama musaaxibatan bihim iyaga oo iyada xaal ay la iyaga la saaxiib tahay oy yacni ku dheehan tahay wahiya doontii tajrii way soconaysay bihim iyagay la soconaysay fii mawjin bayna kula soconaysay hir dhexdiisa hirka oo kal jibaali buurihii oo kale ah yacni hir weyn oo buur yani hirka waa taqaanaan mawjada badda marka hadda laga aada fiiriso hirba hirka uu ka weyn yahay waa ka dhirir badan yahay markaasuu korow kasoo dumaa marka marka buur dherarkeeda hir la eg ayay doontu saa u jiiraysaa oo ay dhex socotay ayb fii mawjin bay kula soconaysay hir dhexdiisa hirka oo kal jibaali buurihii oo kale ah wanaadaa waxaa dhawaaqay nuuxu nuux ibnahu wiilkiisiibuu u dhawaaqay wiilkan marka waa ibnuhu oo ibnu sulbi ah sida raajixan waa wiilka uu toos u dhalay oo haweentiisii ay u dhashay zawjatu nuux dabcan iyadu muslimad maaynan ahayn oo iyada marka dadkii halaagsamay lafteeda ka mid noqotay suuratu taxriimna ilaahay waa ku sheegay fakhaanataahuma daraba allahu matala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa fakhaanataahumaa waa khiyaaneen diintay ku khiyaaneen waay gogasha laakiin kuma khiyaanin waayo gogashu waxaa mutaqarir ah oo muttafaq lagu yahay oo oona la soo wariyey maa zanad imra'atu nabiyin qatu nebi haweentiisa weligeed ma sinaysanin xataa hadday gaal tahay ma sinaysanayso waayo cirdiga nebiga waa la ilaalinaya ilaahay wuu ilaalinaya haweenka marka ambiyada zinada macsuumayba ka yihiin ala dhahaa haddii kale iyo wax u sheegaaba gogashiiba hadday wasakhaysan tahay saas marka fa khiyaanadu marka khiyaana zawjiya ma ahan gogol dhaaf ma ahan waa khiyaano diiniya mar hadday sidaa tahay marka meesha waxaan u sheegaa hadalkaas wuxuu yahay wiilkan inuu waladu sulbi yahay isaga dhabarkiisa uu kasoo go-ay xalaashiisana uu yahay weliba macan wiilkiisao xalaal ah qaar baa marka ayagu waxay leeyihiin iyada wiilay hore u dhashay oo ahaa rabiibkiisa u ahaa iyo waxyaabahaas oo dhan waa iska kalaam faariqa wax macno le male ayb wanaadaa nuuxu nuux waa dhawaaqay ibnahu wiilkiisiiba u dhawaaqay wa kaana walxaal qad kaana ouna ahaa isagoo ahaaday fii maczilin makaanu fogaansho meel yarka marka yacni durugsan oo ahaa wuu u dhawaaqay yaa bunaya wiilyarowgaygo irkab kor yaa bunaya yaa bunayi labadaba waa la aqriyay ayb meeshaana saddex ya baa isugu imaanayso taqriiban ayb yaa bunaya wiil wiilyarowgaygo wuxuu sidaa u leeyahay shafaqa iyo marka irkab kor ayuu yidhi fuol macnaa innaga maceenna kor soo koro fuol walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina gaalada macooda ha ahaanin sababta marka uu sidan u dhahayo waa maxay nebiyullaahi nuux wiilkiisa waxaaba la yidhi ilaa man sabaqa calayhi lqowlu baa la yidhi culimada marka waxaa loo u badan yihiin inay yidhaahdaan wiilku inuu gaal yahay ma ogeyn nebiyullaahi nuux daahirka muslimnimo say inuu raacsan yahu muujinaaye laakiin qalbiga kama rumaysna inuu munaafiq u ahaa munaafiquna waa iska gaal isagu marka maadaama uunan ogeyn war wiilkaygiio kaale soo ko ilaa waman aamana saaraa la yidhi moogtahay heelkaaga wixii gaalnimo iyo hasaarinaa la yidhi marka isaga dabcan wiilkiisa inuu gaal ahaa maunan u malayneynin oo mu'minu u malaynayo inuu yahay daahirka sidaasuu ka muuji jiray laakiin xaqiiqu inuu gaal ahaa ayuu rabbi ogaa tii marka ilaahay uu ogaabaa hadda lagu xukuma ayb walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina gaalada macooda ha ahaanin oo alla joogin oo waad la halaagsameen haddii kale qaala wuxuu yidhi wiilkiisa aawii waan dulmi doonaa oo waa geli doonaa ilaa jabalin buur intii ka ah jabalka oo yacsimuni iga celinaya min almaai biyaha xaggiisa iga celinaya oo biyihii iga celinaya wuxuu moodayaa biyo iska yaroo laga badbaadiyo qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux laa caasima ay laa maanica ku celiyaa ma jiro ku celinaayo alyawma maanta min amrillaahi ilaahay amarkiisa ku celiyaa mawjuudun ma ahaa nin wey laa caasima marka caasima waa ismigii laa khabarka waa la qadaraa ay mawjuudun laa caasima alyawma min amrillaahi mawjuudun mid jira maba ahanba amarka alle ku celiyaa maanta ma joogo ma jiro ilaa man ilaadu marka waa istinaa munqatica laakin ayaad leedahay lagu noqoye man axadkii raxima rabbi oo u naxariisto ay hu mankaas oo u naxariisto fa huwa isagu macsuumun mid la badbaadinayo ibnulqayim meeshaan wuxuu leeyahay waxaa ku jira yani tacbiir cajiib le laa caasima markii hore lasoo yidhi laa caasima ku celinaayo ma jiro alyawma maanta min amri illaahi ilaa man raxima raxima ayaa istinaha gadaashiisa naxariisaa la sheegay ficil naxariisa naxariistaas yaa waayo qofka wax naxariisanaayo waa allah ka loo naxariisanaayo oo macsuumka ahna waa addoonka mumin mu'minka ah marka waxaa lagu jamciyey allihii naxariisanaaye iyo kii loo naxariisanaayaba jumladan gaabanaa lagu dhex sheegay qur-aanka balaaqadiisa cajiibka lehay ka mid tahay uu leeyahay laa caasima ay laa maanica ku celinaayo alyawma maanta min amrillaahi ilaahay amarkiisa yacnii cadaabka alleh mawjuudun ma jira maanta ilaa man raxima laakiin lagu noqoyay man raxima ay man raximahu llaahu allaha raxmaanka aan cadaabkiisa la celin karin laakiin kuwa u naxariisto fa huwa macsuumun markaa kaasi mid dhowran buu noqonayaa oo dhib iyo halaag laga ku laga dhowray buu noqonaya waxaala waxaa kala dhex galay baynahumaa dhexdooda almawju baa kala dhex galay hir hir baa labadoodii marka kala qariyey markaasaa isugu dambeysay marka fa kaana wuxuu ahaaday huwa wiilku min almuqraqiina kuwa la maasheeyey buu ka mid ahaaday halkaas baa marka lagu xaaqay waqiila yaa ardu blacii maa'aki wayaa samaau aqlicii wagiida almaau waqudiya almru wastawat cala aljuudiy waqiila bucda lilqowmi aldaalimiin waqiila waxaa la yidhi yaa ardu dhulay iblacii laq oo dib u cesho maa-akii biyahaagii dib u laqoo dib u cesho wayaa samaa-u cirow yacni samay aqlicii cesho oo fuji yani maa-akii biyahaaga cesho weyn amsikii maa-akii waqiida waxaa la nuqsaamiyey oo la guriyey almaa-u biyihii baa la guriyey oo la nuqsaamiyey waqudiya waa la dhammaystiray alamru amarkii baa la dhammaystiray arrinkii wastawat doontii waxay ka kor martay oy ka saro martay cala aljuudiyi buurta juudi la yidhaahdo kor ayay ka kor martay meeshaasay saldhigatay wa qiila waxaana la yidhi bucdan abcadahum ullahu allah fogeeyo bucdan allah fogeeyo fogaan allah fogeeyo lilqowmi qolo allah fogeeyo aldaalimiina dulmi falayo shirki la yimid kuwa ha fogaadeen qoomka shirkiga la yimid ha fogaadeen ayaa la yidhi markaa waqiila waxaa la yidhi yaa ardu dhulay iblacii laq oo dib u laq maa-aki biyahaagii cab yacni dib u cab biyihii xaggaagii ka yimid wayaa samaa-u samoy aqlicii cesho ay maa-aki maa-akidan dambe marka aan qadarayno ta horaa qareeno cirkii marka biyihii buu ceshta inuu ceshta celiyaa la amray dhulkiina inuu biyihiisii dib u laqow qaato ayb mid walba waxba u munaasaba samadana marka kor maadaama ay jirto biyihii waa fuqsanaysaa waa fu waa fujinayna dhulkiina marka biyihii maadaama uu hoos jira isaga waa cabaya waa laqa saasaa la kala amray koonkan marka inuu ilaahay un maamulayaa lagu tusayaa dhulkii amar baa la siinaa cirkii amar baa la siinayaa amarka ilaahay ma ma khilaafayaan sidai ilaahay amray un bay yeelaya bani aadamka baa ilaahay amarkiisa diido iyo jinniga laakiin inta kale jamaadaadka sidii yaal la dhahay yeelayaan ayaga ayb waqiida waxaa la nuqsaamiyey oo la guriyey almaa-u biyihii baa la guriyey oo la nuqsaamiyey ayb waqudiya waa la dhammaystiray alamru amarkii baa la dhammaystiray yani arrinkii halaagkii ciddii la halaagi lahaana waa la halaagay arrintii waa dhammaatay waqiila waxaa la yidhi bucdan yacni halaag ha u sugnaado albucdu laba macnuu leeyahay macnaha koowaad waa did lqurbi dhowaansho cagsigeeda wey taas marka waa min bacuda yabcudu bucdan bacuda yabcudu bucdan bacuda waa fogaaday yabcudu waa fogaanaya bucdan fogaansho macnaha labaad oo bucdiga ayil halaaku waa halaag yuqaalu midkaas waxaa la yidhaha bacida waa facila bacida yabcadu bacdan wa bucdan masdarkiisii marka faclun iyo fuclunba waa ku imaana marka waxay noqonaya waqiila waxaa la yidhi abcadahum ullahu alla halaaga kuwaas ama bacadahum ullahu alla halaago bucdan halaagid alla halaago lilqowmi qoladii adaalimiina dulmiga falayna marka bucdan waa wuxuu ku nasbisnaana marka masder masder oo bimacna aducaa'i calayhim oo masder bimacna aducaa'i calayhim waa masder marka macno ahaana habaar ah allah fogeeyey ka oo waayo macno ahaan lilqowmi qolo allah fogeeyo adaalimiina dulmi falayo cibaadada booskeeda boos aan ahayn dhigay kuwa ha fogaadeen halaaga iyo fogaanshuhuna marka waa islaazimayaan oo qofkii la halaagay qof la fogeeyey waa lama soo dhoweysanin wanaadaa nuuxu rabbahu faqaala rabbi ina bnii min ahlii wa ina wacdaka alxaqu wa anta axkamu lxaakimiin dhulka markii loo soo degay waqudiya almru dhe wastawad cala ljuudiyi baa ka tegay wastawad waxay ka sara martay doontii cala ljuudiyi buurta juudi bay ka kor martay meeshaasay marka doontii ku hakatay oy sal dhigatay ummaddan nabiyullaahi moxamed sadru hal awal waa arkeenaa layidhi doonta doontii nabiyullaahi nuux ummaddii nebi moxamed qeybteedii hore way arkeen juudina marka waa buur ku taallo yacni waqooyiga ciraaq dhulkan marka waqooyiga ciraaq la yidhaahdo ee yacni ciraaq iyo turkiya xuduudooda ah arduljasiirana la yidhahdo waa dhul waa weyn waayo oo marka dhinacna turkiga iyo suuriya iyo ciraaq iyo waxbaa xuduud ka leh arduljasiirau ku yaallaa marka buurtaani juudi ayaana marka yaa lagu magacaaba marka aljuudiy waa jabalun biljasiira biqurbi lmawsil weliba mawsil u dhow yahay mawsil ayuu u dhow yahay ayb waa magaciisaa buurta magaceedaa juudi leeda halkaabay marka saldhigatay waqiila bucdan lilqowmi alaalimiin markii laga soo degay marka de dhul kale yani waaa dhul baa lagu ayaa la soo degay nolol cusubaa haddana bilaabmaysa dabcan oo markii suuratu lmu'minuun ilaahay ka sheekeeyey qisada nabiy llaahi nuux waa ka alla yihi uma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin haddana dad kalea la aasaasay oo la abuuray oo shirkigii baa haddana gadaal ka yimid oo huud markaa nabiyullaahi huud yaa lasoo diray wanaadaa nuuxun nuux waa dhawaaqay rabbahu rabbigiibuu u dhawaaqay faqaala waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow ina bnii wiilkayga min ahlii ehelkayguu ka mid yahay wa ina wacdaka adiga yaboohaaga iyo ballanqaadkaaguna alxaqu waa mid dhab ah wa anta adiguna axkamu lxaakimiina inta wax xukunto kan ugu sugid xukunkiisu yacni ugu sugitaan badan yaa tahay ayb yani xukun waxaad xukuntay ehelkayga inay badbaadayaan markaa nabiyullaahi nuux wa ahlaka ayuu cuskanaa ilaa man sabaqa calayhi lqowlu baa laakiin la yidhi ehelkaagiina doonta saar laakiin kuwa ilaahay qowlkiisa ka hormaray oo inay halaagsamaan loo qoray mutaxatimna ku ah agtooda kuwaas iyaga maya oo ma badbaadayaan wiilkanuna ilaa man sabaqa calayhi lqowlu buu soo gelaa marka nabiy llaahi nuux isayd wuxuu u haystay inuu muslim ahaa nacam ilaahu ballanqaadkaagii waa run wiilkayga ehelkaygii buu ka mid yahay yani kaanahu marka yacnii wuxuu leeyahay arrintaabuu marka ilaahay ugu dhawaaqay si edab ay ku jirto weliba wa anta adiguna axkamu lxaakimiina inta wax xukunto kan ugu xugun wanaagsan yaa tahay وxakمta عalىa qowm bالنajaati ayaad ku xukuntay calىa qowmina bاlhlاag qaala waxa uu yihi alla yaa nuuxu nuuxow inahu yaعni wiilku laysa ma ahaanin huwa isagu min ahlika ehelkaaga ka mid ma ahaanin inahu isagu wiilku camalu camal waayo camalka oo غayru saalixin ku hagaagsan aan ahayn camalka oo غayru saalixin mid hagaagsan aan ahayn falaa tas'alni e hay weydiinin hay su-aalin maaha ay su-aalin laysa laka adiga uunan kugu sugnaanin bihi ay fiihi shayga dhexdiisa cilmun wax cilmi ah uunan kugu sugnaanin ha i su-aalin inii aniga aciduka waan ku waaninayaa an takuuna waxaan kaa waaninayaa min an takuuna inaad ahaato min aljaahiliina kuwa aan waxba ogeyn inaad ka mid ahaato taasaan kaa waaninayaabaa ayuu alla ku yidhi qaala wuxuu yidhi alla yaa nuuxu nuuxow inahu inahu marka waxaa loo celin karaa inabnaka wiilkaaga laysa min ahlika wiilkaaga ehelkaaga ka mid maaha yani min ahlika marka saa laleeya laabudda waxbaa lasoo qadaraa meeshaas marka marka maxaa lasoo qadaraya laysa min ahlika aladiina nunajiihim ehelkaagii aan badbaadinaynay ka mid maaha waa kan ehelkaagu waayahay laakiin kuwa la badbaadinaya maaha isaga oo ilaa man sabaqa calayhi lqowl buu soo galay marka meesha macnaha ku jiro sidaas way oo meesha muqtadi ayaa yaalla marka muqtadiguna waxa uu yahay ahalkaaga badbaadaya ka mid maaha laysa min ahlika naajiin ehelkaaga badbaadaya mak maku jiro ee marka laleeya laysa min ahlika adiga ma dhalinba lagama wado isaga waa dhalay dabcan oo ina bnii min ahlii buuba leeyahay soo ma arkaysa ayb ehelkaagii badbaadaya marka ka mid maaha inahu marka damiirka halkaa in loo celiyo waa dhacdaa waxaa kaloo loo celin karaa inahu ay ina su-aalaka iyaaya binajaa-ata damba waay marka inahu isagu wiilka laysa ma ahanin huwa isagu min ahlika ehelkaaga ka mid ma ahanin annaajiina ee badbaada badbaadayo inahu inahudan marka wiilka waa in loo celiyo waa qowl marka macnuhu wuxuu noqonaya inahu wiilkaagu camalun camal waayo hayru saalixun camalka oo hayru saalixun aan hagaagsanayn oo maxaa marka loo dhahayaa inahu camalun hayru saalixin waa qof qof sidee loo dhahayaa looga qabraa camal inuu yahay mubaalaqa meeshaas ku jirto waxaa la yidhi waxaa aad loogu xeel dheeraana cunugaani shaqadiisaba wax xun un inay ahayd ilaa la yidhi asagaba camal xun waayo wiilka camal xun waayo ilaa laga dhahay ayb marka sidaas marka waa la waa la dhahaa kisaa-i ayaa quraa'da wuxuu akriyay inahu camila hayra saalixin oo markaas inahu wiilka yani wiilku camila wuxuu sameeyey hayra saalixin camalan camal camalka oo hayra saalixin mid hagaagsan aan ahayn qiraa'ada kisaa-ina marka macnaheedu waa taasa waxaa kaloo meesha ku jira inahu damiirka in loo celiyo inahu su-aashaada inahu su-aashaada aada iweydiinaysid aniga inuu badbaado wiilkaaga aada isu-aalaysid camalun camal waayo camalka oo hayru saalixin aan fiicnayn wiilkaaga inaad iweydiisid badbaadadiisu camal wanaagsan ma aha nabiyullaahi nuux shafaqa iyo dhimrin iyo qabatay qalbigiisana wiilkiisa waxa ku jiray ma uunan ogeyn muslinu isaga u malaynayo marka allah wuxuu leeyahay su-aashaaduba wax camal fiican ma ahayn sidaana waa damiirka halkaa waa loo celiyey waxaa kaloo damiirka loo celinayaa ina atakdiiba beeninta iyo walkufra gaalnimadu wiilkaagu ku dhaqaaqay camalun hayru saalixin waaye sidaana waa la dhihi karaa ayb falaa tas'alnii hay su-aalin aniga maaha i weydiinin laysa laka adiga uunan kugu sugnaanin bihi maaga dhexdiisaba cilmun wax cilmi ah uunan kugu sugnaanin ha i su-aalin innii aniga aciduka waan ku waaninayaa an takuuna inaad ahaataan kaa waaninayaa min aljaahiliina qurdubi marka meeshan wuxuu leeyahay fii hadihi alaaya wuxuu yihi aayaddan waxaa ku jirto tasliyatun lilkhalqi khalqigaa lagu sabarsiinaa aayaddan fii fasaadi abnaa'ihim qofku marka ilmihiisu ay hallaabaan oo ay ka fasaadaan sidii uu la jeclaa ama wanaaggii uu ka rabay markuu ka waayo ilmihii aayadahan waa laysku waa isku sabarsiinaa qofka sabarsiina intaan dee nebiyullaahi nuux sidaa xaalkiisu uu noqday hayruhu maxaad u malaynaya marka nacam markaasuu wuxuu yidhi wain kaanuu saalixiina aabbayaalku ayagu haba fiicnaadaan haddii la rabay ilmuhu hadday xumaadaan tasliya iyo sabarsiin aayadahana u ah warwiya waxaa la wariyey buu yidhi ana bna malik bni anas imaamu malik bni anas wiil ou dhalay nasala min fowq meel korou kasoo degay wa macahu xamaamun qolley buu isaga cayaaraha isagoo qolley iska wato qad qadaahu ou daboolay dadkiina aabihiisay hor fadhiyaanoy cilmibay ayaa imaam maalik adduunka geeskiisa iyo geeska kale looga imaan jiray andalus iyo aqsa sharqi iyo ayaa looga imaan jiray xadiidkaa laga baran jiray marka wiilkiisii sidaas iska cayaarayo qooley iyo wax lamida ku cayaarayo yaa meeshii soo baxay dadkii qaala marka wuxuu yihi facalima maalikun annahu qad fahimahu nnaas imaamu maalik marka wuxuu dareemay dadku inay wiilkan arkeen nin iska cayaarayo oo iska yacnii aan usoo jeedin cilmi iyo khayrka aabihiisa oo kale inuunan ka muuqanin inay dadkii xoogaa isha geliyeen uu dareemay imaamu maalik faqaala maalikun markaasuu imaam maalik wuxuu yidhi aladabu adabu llah edabta waa tow alla wax edbiyo laa adabu alaabaa'i walummahaat hooyooyinka iyo aabbaha tarbiyadooda maaha iyo edbintooda waa tii alla waay waalkhayru khayru llaahi khayrkana waa khayrkii alle laa khayru laabaa'i walummahaat aabbayaalka iyo hooyooyinka maaha khayrkooda khayrku ma aha kii alla ku siiyo sidiibuu dadkii marka ku yidhi waxaa kaluu yidhi wafiihi waxaa ku sugan aydan daliilun calaa ana alibna min alahli wiilka aada dhasho ehelkaaga inuu ka mid yahayna aayadda waa tusee ina bnii min ahlii markuu leeyahay nabiyullaahi nuux yani inahu laysa min ahlika macno kalaa laga wadaayan dhahna adi ma dhalin laga maaha macnuhu ehelkaagii badbaadayey ma ahan waayo taa dambe ma ogtahay macnaheeda meeshaas marka waxaa laga fahmay ilmuhu in ehelkaagu ay ka mid yihiin kuway sii dhalaanna waa la mid luqatan wa sharcan saa darteed hadduu qof wuxuu leeyahay dardaarmo oo u dardaarmo wiilkiisa ilmuhu sii dhalay ama wiilkiisa oo kale ama ay dhacdaba ehel yani waxaay waaa waaan waqafkaani waxaan u waqfay ehelkaygii buu yidhi ehelkii haddii uu yidhi ilmihii waa soo gelaya adu meelahaas baa marka laga qaadanaa buu leeyahay ayb qaala rabbi inii acuudu bika an as'alaka maa laysa lii bihi cilm qaala waxa uu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga acuudu bika adaan ku magan acuudu waxaan magangelayaa bika adaan ku magangelayaa an as'alaka min an as'alaka ayaan kaa magangelayaa inaan ku weydiiyo oon ku su-aalo maa shay laysa lii aniga uunan iigu sugnaanin bihi ay fiihi maaga dhexdiisa cilmun wax cilmiga uunan iigu sugnaanin inaan ku weydiiyaan ilaahow kaa magangelayaa wuxuu ka cudur daaranaa arrintii hore wailaa takfir haddaadan dhaafin lii aniga ii dembi dhaafin watarxamnii aadan ii naxariisanin akun ahaadee min alkhaasiriina kuwa khasaaray ka mid ahaadee bas nabiyullaahi nuux marka markii la canaantay waa isdhiibe markaasuu ilaahu haddaadan ii yacni arrin yacni culus baa iga dhacay ilaahu haddaadan ii dembi dhaafin oodan ii naxariisanin waaba kuwa khasaaran ka mid ahaadee ambiyada waxyaabaha marka canaantaa la canaananayo ad waxay tahay iyaga marka iyo hadalkan hadalkaas oo kale de meel qof walbaa inta uu waxyaqaano ayaa shayga waxa uu dhahayo weynaantiisu uu la egyahay marka nabiyullaahi nuux intan ka dhacday waa la weyn tahay dhib inay ugu filan tahay buuna u dareemay una arkay ayb qiila yaa nuuxu bqiila yaa nuuxu hbitu bisalaami mina wabarakaatin qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow ihbit deg oo hoobo doontii ka deg oo ka hoobo bisalaamin xaal aad ku dheehan tahay nabadgeliyo nabadgelyada oo mina annaga xaggeenna ka ahaatay wabarakaatin xaal aad ku dheehan tahay barakaad ixsaan barakaadka oo calayka adiga korkaaga ahaatay iyo wacalaa umamin ummado korkooda ahaatay ummadaha oo minman ka mid ah duul ka mid ah macaka adiga la jirkaaga ahaaday ay istaqara macaka wa umamun ummado kalena sanumaticu waan u raaxayn waan u raaxraaxayn doonaa hum iyaga uma markaa dabadeed yamasuhum waxaa taabanaayo mina annaga xaggeenna cadaabun cadaab ayaa ka taabanaya cadaabka oo alimun mu'limun xanuujinayo doontii markii laga degayay waayo qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow ihbit hoobo oo deg bisalaamin xaal aad ku dheehan tahay nabadgelyo adoo ku dheehan nabadgelyada oo minaa annaga xaggeenna ka ahaatay ee aad ka nabad gasho baas iyo dhibaato wa barakaatin iyo barakaad xaal aad ku dheehan tahay barakaadka oo caleyka korkaaga ahaatay ayb barakaadku marka waa khayr iyo ixsaan dushaada ahaaday xaal aad ku dheehan tahay iyo wacalaa umamin ummado korkooda yacni ummadaha oo minman duul ka mid ah macaka adiga kuwa kula jira macaada ahaaday ka mid ah marka mintaani miman macaka tabciidiye in laga dhigana qaar baa banaynaayo bayaaniye in laga dhigana waa fiicantaha bayaaniyadaysa ku fiican tahay oo markaa la dhaho qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow hbid deg oo hooba bisalaamin nabadgelye xaalaad ku dheehantahay nabadgelyada oo minaa xaggeenna ka ahaatay iyo wabarakaatin barakaad barakooyinka oo caleyka korkaaga yacni ahaaday iyo wacalaa umamin ummado korkooda ahaaday ummadaha oo minman ah macaka adiga macaaga ah minman macaka macaada ahaadeen ayb marka macaka iyadu wuxuu ku tacalluqayaa darafkaasi istaqara macaka ayb kuwa adiga marka kula sugan adiga macaaga ah wa umamun ummado kalena sanumaticuhum waan u raaxayn doonaa marka jumlo cusub waayo wa umamun sanumaticuhum wa umamun marka waa mubtada w mubtada waayo nakira waayo musawiqiisuna laba shayba waa la dhihi karaa waxaa musawiq u noqonaya tafsiilka tafsiilka ile ummadaa la sheegay kuwana ummad kale waay tafsiilka marka waa musawiq waxaa kaloo musawiq u noqon kar karo alwasfu taqdiiriy nacti oo taqdiiri ah baa meeshaan ku jiro oo waxay ka dhigan tahay waa umamun ummado ummadaha oo minhum ayaga ka mid a marka nacti taqdiiri baa ku jiro marka haddii dee nakirada la sifeeyana waxay noqon jirtay macrifada maadaama ay kusoo dhawaanayso musawiq buu ahaa kaa laftiisa wa umamun ummado kalena sanumaticu waan u raax waa kuwii gaalada ahaa oo gaalada noqon doono marka wabarakaatin calayka wacalaa umamin miman macaka iyo wa umamun sanumaticuhum baa marka waxay tahay waxyaalo soo socdaa ku jira sanumaticuhum waan u raaxayn doonaa ummado kalena oo kuwa gaaloobaya uma markaa dabadeed yamasuhum waxaa taabanaya minaa inaga xaggeenna waxaa ka taabanaya cadaabun cadaab cadaabku alimun mulimun xanuujinayo tilka taadaasi min anbaa'i lgaybi qeybka akhbaartiisa xaal ay ka mid tahay nuuxii waan waxyoonaynaa haa iyada akhbaartaasi ilayka adiga xaggaagaan u waxyoonaynaa maa kunta ma aadan ahayn taclamuhaa inaad ogeyd adiga maa kunta ma aadan ahayn taclamuhaa inaad ogaanaysid anta adiga iyo walaa qowmuka iyo qoomkaaguba min qabli haadaa qur-aankan ka hor qur-aankan ka hor adigana ma ogeyn qoomkaaguna ma ogaanayin ile dad umiyiinay ahayn qoomkaage ee fasbir sabr ina alcaaqibata ciribta san lilmuttaqiina ayay u sugnaatay qisada marka waxaa lagu gebagabeeyeyba muhiimka yani qaradka iyo ulajeedada qisadan laga lahayba waxay ahayd kufaaru quraysh in la yani in la sugo nebini yani risaalada nebiga sala allahu calayhi wasalam marka waxaa laleeyahay akhbaartan sidan loo kala dhigdhigay oo saan u tafsiilsan doontii nebi nuux sidau ku koray meeshay saldhigatay magaceeda akhbaartan sidaan u kala baxbaxsan adiga nebiyullaahi maxamedow mid wax akriyo meelaha wax ka soo akhristay ma ah ma tiid adi qur-aankan kugu soo degay baad un ku ogaatay maba ogaa lahaynba adiga laftaada idan marka risaaladaada xag alle inay ka timid baa dhab ah tilka taadaasi min anbaa'i lgaybi qeybka akhbaartiisa xaal ay ka mid ahaatay ay ka mid tahay nuuxii waan waxyoonaynaa haa adigan kuu waxyoonaynaa ha yacni nuuxii waan waxyoonaynaa haa akhbaartaasi ilayka xaggaagaan u waxyoonaynaa ama tilka taadaasi min anbaa'i lgaybi ay ka mid tahay wax maqan oo dadka cuquushooda iyo quluubtoo yacni fahamkooda waxa ka maqan ila qeyb waayo haddaan qur-aanku soo degi lahayn yaa wax ka ogaa lahayn waxba lagama ogaadeen qof reporter oo soo ribood garaynayo oo kasoo waramayo nuux iyo zamankiisa maa jirayna ma jirin keliya waxyuun baa lagu ogaaya tilka taadaasi min anbaa'i lgeybi ay ka mid ahaatee nuuxii khabar labaad waa ka dhigi kartaa ama nuuxii xaal aan jumla xaaliyana waa ka dhigi kartaa nuuxii xaal aan waxyoonayno haa akhbaartaasi ilayka adiga xaggaaga aan u waxyoonayno maa kunta ma ahayn adiga maa kunta ma aadan ahayn taclamuhaa inaad ogaanaysid ma inaad yacni inaad og tahay ma aadan ahayn anta adiga iyo walaa qowmuka iyo qoomkaaguba min qabli haadaa kan ka hor ishaaradana qur-aankay ku dhacaysaa fasbir ee iska sabar nebi moxamed yaa lala hadlaa fasbir sabar oo nebiyullaahi nuuxba intaasoo waxyaabooda kusoo dhacayna ina alcaaqibata ciribta ciribtasan lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday u sugnaatay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina mxamed